xubnaha ka socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sahodimaha qaranka oo ku sugan magaalada dhuusamareeba ayaa maanta la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada caasimada galmudug iyo maamulka caasimadaba iyadoona kala hadleen u diyaargarowga doorasho qof iyo codka ah ee dalka ka dhacaysa ayna ugu horeyso tan golayaasha deegaanka ugu horeyna qaar ka mid ah xubnihii guddiga doorashooyinka ayaa bulshadii kasoo qeyb galay kulanka waxa ay u sharaxeen habka ay u dhacayso doorashadaasi madaxda dowladda iyo bulshadaba aad bay noo soo dhoweeyeen runtii taasna waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashada qof iyo cod ah kacaan walba oo waddankeenna ka dhasha ama isbeddel kasta oo waddankeenna ka dhasha waxaa dhaliya reer galmudug haddana waxaa horseed u tihiin doorashada qof iyo cod oo dhammaanteen intayna halkan fadhida laga yaabaa inaynanba ka qayb gelin oo arag oo maqal dadka qaarna ay sheeko ku hayaan konton sano iyo dheeraad marka waa alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii ilaahay gacanteenna ku soo celiyey inaynu wax dooranno isna dooranno reer galmudug waa ognahay dad aada u firfircoon waaye ururada iyo dadka dee aada u wacyigalanno barnaamijkaas aada u fahamsan waaye waxaan rajaynaynaa meelaha ugu horeyso oo ururadaas loogu dhawaaqayo ololadooda ka bilaabanaya inay noqotaan waxaa ku xigi doona safaradeen soo socdo in goobihii diiwaangelintii la asteeyey in qalab la keeno qalabkii laisku diiwaangelinayo la keeno kadibna diiwaangelinta ay bilaabato jadwalka doorashada ee la soo saaray maalmaha siday isu waafaqayaan waa mas-uuliyad annagu aan leenahay iyo activitiska la samaynaayo bini aadanaan u nahay way dhici kartaa sababo kale inay kalifaan maalin iyo laba waa isbedeli karaan laakiin go-aanku waxaa weeye sidii jadwalka loo soo saaray ayuu ku socon doonaa hadda waxaa la soo saaray oo koowaad waxaa weeye xisbiyada in la diiwaan geliyo xisbiyada in la diiwaan geliyo isdiiwaan geliyaan wakti baa la siiyey waktigaa la siiyey ma taagnaanayo meeshiisa oo la dhihi maayo xisbiyada ha la sugo laakiin shaqooyin kalaa ku dhinac soconaya howlaha xisbiyada waxaa ka mid a in ay bilaabanayso voter registrationka codeeyaha waa la diiwaan gelinaya marka xisbiyada ugu horeeya ay soo baxaan ilaa toddoba shan markhaatigooda ku filan shaqada waa la gudageli doonaa markii la wado marka habkaa loo dhaqaajiyo waxaa ku dhinac socon doona wacyigelintii iyo dadka in la baro doorashada soo socotaa sida ay tahay tartiibtaasaa loo soconayaa waxaa isku dhinac socon doona howlo fara badan qaar ka mid ah bulshadii ka qayb galay kulanka ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey sheegayna in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada doorasho qof iyo coda waxaan rabaa inaan bogaadiyo hanaanka dalku qaatay ee doorashada qof iyo codka ah waa dhammaadka jallengeska tirada badan ee dhallinyarada mar kasta ka haysta dhanka siyaasadda iyo waxqabadka waxay fursad u yihiin doorashadu ay fursad u tahay in dhallinyaradu ay bulshadu bulshada kaalintoodii ka qaataan waan ku faraxsannahay runaantii reer galmudugna waa lagu yaqaanaa firfircooni iyo soo dhoweyn iyo qadarin wixii ay u kacaanna waxaa weeye lagama maxay ahatay lagama qabo saluug lagama qabo ama dhaliil lagama qabo waxay ka gelayaan kaalimaha uga horeeya waxa aan fiiriyey siddeed iyo tobankii xubnood ee guddiga waxa aan ka waayay hal ruux oo naafo ah sababta ma garanayo aniga oo ogsoon weliba in soomaaliya ay ansixisay sharciga somali disability act oo ilaalinaya xuquuqda naafada qoraya caddaynaya tilmaamaya in bulshada naafada ahi boqolkiiba shan ku leedahay shaqo dowlo oo tallaab walba loo qaado guddiga iyo sharcigana sharcigaa weyn
ugu dambeyn guddoomiyaha caasimadda maal cabdiraxmaan cali maxamed gedqorow ayaa isna dhankiisa sheegay in bulshada caasimaddu ay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato doorashada qof iyo codka ah diyaarna ay u tahay waxaa la yidhi aansinaanno waxa diidan nin inuu waxbadsada raba aansinaanno qof inuu waxbadsada rabaa diidan war dadka cod weydiiso ummadda waxaad rabto u sheeg codkaaga ku guulayso ama haddaad guuldarraysato samar waxaa diidan qof raba inuu wax maroogsado wax la cararo taas qof kasta waa ujeedaan marka ma qabo inaan waxba gaara wakti lagu lumiyo waxaan wada ognahay berrinkii hore oo la deganaa oo wax lagu dooro jiray waa lagu balooshaday ummaddu waa isku nacday dhib badanaa laga soo maray berrinkaasu berrin lasii deganaa karo iyo meel loo laaban kara maaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo maalmahani ku sugnaa magaalada dhuusumareeba ayaa wadeeyay kulamo iyo indhe-indheyn goobaha ay ka dhacayso doorashada